بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه باب الظن حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا باب يهي الظن باب الظن باب الظن إن ملأ ونكسنين قفكو ينتو قاته malahaasna wax ku xukumo mala arrinka hebel baa ka dambeeyey hebel waxaa kuma hadli karee hebel baa ka dhex hadlaya malaha qofka uu qof kala malaysto weliba waxun uu ka malaysto isagoo xaqiiqaan u haysan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi iyaakum iska ilaaliya wadanna bahalka malaha la yidhaahdo ayaan idinka digayaa fa ina adanna maluhu akdabu alxadiis wax qofku uu ku sheekeeyo uu ku warramo waa ka ugu beenta badan leh inuu qofku ha arrinka noocaas iyo noocaasa waxaan u malaynaya inuu sidaa yahay waa meesha beenta ugu faraha badani qofka ay gu soo gabato walaa tajasasuu ha isdabagelina oo ha isbasaasina oo ceebihiina ha raarraadinina walaa tanaafasuu adduunyada ha ku tartamina walaa tadaabaruu ha kala jeesaninoo ha kala weji dadbina walaa taxaasaduu haysxaasidina oo qofka ilaahay subxaanahu watacaala nicmada uu siiyo inaanu qofku uga bi'in oo aanu doonin qofkaasi inuu nicmadaa waayo ayaa xaasid la yidhaahdaa walaa tabaaqaduu haysnicina oo caloosha waxba haysugu qabanina wa kunuu waxa ahaataan ikhwaanan walaala ahaada yaa cibaad allah addoomiya ilaahayow iyaakum waxaan idinka digayaa wadanna bahalka malaha la yidhaahdo inuu qofku wax maleeyo mala awaal iyo isugeygeys aan xaqiiqo ahayn inuu qofku wax ku xukumo masalan waxbaa ku dhacay amba meel bay wax ka dhaceen amba sibay wax noqdeen dabeeteenuna ba hadda arrinkaa ma saadaaliya bal hadda arrinkaa anigu ma eega bal ma qiyaasaa cidda arrinkaa ka dambeysay iyo waxa noocaasa qofka samayn kara bal ma sheegaa dee waa hebel ninka la yidhaahdo waxaanu markhaati u haysan isaguna aanu arkayn ilaahay agtiisana aanu hadhowto ku eedbaxayn inuu qofku idhaahdo waxaan malaynayaa amba waxaan u malaynayaa amba waxaan u fahansanay arrinkaasi hebel baa waxaa iyo waxaa yidhi laanna hebel waan aqaanaa fartiisa hebel waan aqaanaa danigu waa kaas amba isaga wax ku dhacay ha ahaato amba wax cid kale ku dhacday ha ahaatee inuu qofku maleeyo wax dhacay amba wax la sheegay inuu cid kale u saariyo uu idhahda hebel ninka la yidhahda waxaasa sameeye maarata oo mala ah ama waxaan u malaynayaa ninka hebel la yidhahdo qofka waxaasi way kusoo dhici karaan malaha xumi waxa weeye waa labo ayay culimmadu u sheegeen waa waxa qofka intuu malaysto dabeeta uu ku dhawaaqo qof waxbuu malayn karaa waa wax dhici karaa oo dadka qaar baa had iyo jeer nafti nafti iyo maskaxdu way faallaynaysaa wixii laakiin waxaanad daliil u haysan oo xaqiiqo aanad u haynin oo markhaati aanad u haynin qofku inuu hahdo waxaasi waa sidaasaan u malaynaya ku dhawaaqitaanka lagu dhawaaqo taa waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey qofku intuu wax iska malaysto inuu wixii isku qufulo uu aamino wax malaa inuu qofku iska aamino u dhahdo caynkaasoo ma ahaa xataa yaanan kuma dhawaaqine uu caloosha iska gashado u idhahdo caynkaasi de hebel baan u malaynayaa marka caloosha intuu ka aamino male inuu qof wax ugu qabto calooshana uu gashado sidaasna uu go-aan ku gaadho labadaas macne ayaa ugu xoog badan iyaakum wadan fa ina adanna akdabu alxadiid haddii lagu warramona waa warka ugu beenta badan leh oo had iyo jeer wararkeennu meesha aafadu ay ka soo raacdaa waxa weeyaan qofkii war baa loo sheegayaa warkii loo sheegay faalluu raacinayaa faalladani had iyo jeer waa malihiisii waa malihiisii waxyaabaa la ydhaha mogta xeeldheerayaasha maanta laga sheekeeyo iyo muxaliliin siyaasiya muxaliliinta nimanka nimanka wax falaanqeeya falaanqo kale ma jirto wax dhacay ayuu marna xagga ka soo istaagaya marna dhinacan buu ka soo eegaya marna xaggaasu ka soo fiirinaya markaas wxu waxa laga yaabaa waxaa laga yaabaa ayay ahayd waa lagu dhisayaa wixii sida ninkani waa muxallil waa dadka lafaguro wararka muxuu lafaguraya wixii waaba la sheegay qofka sidaasu wuxuu yidhi masuul dadka faaleeya dadka odorusa dadka lafagura wax alla waxaasi waa dembi u yaraan dembi bay u dhow yihiin marka fa ina danna akdab alxadiid haddii uu ku sheekeeyana waa meesha beenta ugu badan ay ka timaado haddii calooshiisa uu ugu sheekeeyana waa waxa ugu badan in qofku naftiisa uu been ku qanciyo walaa tajasasuu ha isdabagelina oo wararkiina iyo cawraadkiina ha baadhbaadhina qofku qof kale intuu dabagalo inuu raacraaco oo cawradiisa iyo waxa u qarsoon iyo waxa aanu jeclayn bannaanka inay u soo baxaan inuu qofku dabagalo siuu bannaanka ugu soo saaro ceebihiinna ha isdabagurina weeye macnaha tajasusku ha isdabagurina oo ha isdabagelina oo ha isdaba soconina walaa tanaafasuu ha tartamina adduunyada ha ku tartamina tanaafusku waxaa la yidhaahdaa waa laba qof iyo wax ka badan intay wax u tartamaan inuu cidina wax hesho inta kalena wax weydo inay yani tartanku waa saas tartanku ma wada guulaystaan waaxid khaasir waaxid raabix aw faa'iz labadii qof qofna wuu khasaarayaa qofna wuu guulaysanayaa marka adduunkii ha u tartamina ha isbaaliyaacina ha is ordina leanno maxaa ka dhasha isnicitaan iyo kala weji dadab iyo xaasidnimo ayaa ayaa ayaa ka dhalata marka walaa tanaafasuu ha tartamina adduunka waa laysu dhaafaa adduunyada waa laysu dhaafaa haddii kale qofka dee arsaaqada ilaahay way badan tahay ilahay wuxu famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqihi wa ilayhi nushuur adduunyadu waxay leedahay manaakib walaalka halka arsaaqada uu ka raadinayo keliya arsaaqadaadi ma taalle intaasoo layn iyo intaasoo waddo oo kale ayay taallaa marka famshuu fii manaakibiha in lagu macaamilo oo qofku jidka walaalkii u haya inaanu ku cidhiidhine isna jid kale dee hadda waxaaba loo yaqaanaa tartanka xortaa baa lagu leeyahy tartanka xorta ah dadku inay si xorriyadi ku jirto inay maaragtay oo colaad iyo nacaybtiyo toona aan abuurahayn in loo tartamo waa huraa waa been tartan adduunyo oo aan tarta aan colaad iyo caloolxumo aan abuuraynin ma jiroba maba jiro maba jiro waa la hubaa taayada wuxuu leeyahy si xora oo xalaala baa loo tartamaya xortii xalaasha waa maxay xortii xalaasha loo tartamaya waa maxay macnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu walaa tanaafasuu aakhire maxaa la yidhi wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun qofka ibni aadamkaabay ku abuuran tahay tatar inuu sameeyo ka badso ya iyo ka burso qofka ibni aadamkaabay ku abuuran tahay markaa lama diidina waa la jiheeyey meeshay tahay in loo tartama halkan maaha waa akhiro waa jannada intoo laga soo sheekeeyey ayaa waxaa lahi wafii dalika falyatanaafas almutanaafisuun jannadaa iyo barwaaqadaa iyo nicmadaas ayaa mudan in loo tartamo lagu bixiyo qiimo iyo fikire taa ha loo tartamo laakiin adduunka maya walaa tadaabaruu ha kala jeesanina oo ha kala weji dadbina arrimaa adduunyo waxa idin dhex maroo yar arrimaha adduunya maalka oo keliya maaha xataa arrimaha shaksigaa baa ku jira inuu qofkani qofkan wax ka tarsado oo kaba soo qaad labadii qof mid ka midi qofkii kale wax ku sameeyo waxuu ku sameeyo dabeetana wax ku samayntaasi intay saamayso salaanta inuu kala weecdo oo ay kala weji dadaan oo wejiga ay tasiin kari waayaan oo walaaltinimadoodii ay lumiyaan haddii xataa waxba aanay isu qabanahayn aanay caloosha waxba isugu qaban walaa taxaasadu ha isxaasidina xaasidka waa inaka sheegnayoo xaasidku waxa weeyaan qofku inuu caloosha gashado ilaahay hebel waxaa muxuu u siiyey ilaahay hebel waxaa muu ka qaado waxay nicmadan u haysta xaggee uga timi maha ilaah tiisana u barakee taasoo kalena isii xaasidnimo maaha amba qofku xataa yaanu qofku uba ducaynin inuu idhahdo ilaah xoolaha hebel oo kale isii amba hantidaa hebel oo kale isii ama waxyaaba dadku ay ku wanaagsan yihiin ee wanaagga ay u yaqaanaan kaase xaasidku waxa weeyaan kaa maaha xaasidnimaduye waa inuu qofku idhaahdo inuu uga ba'o qofka nicmo ilaahay uu siiyey caafimaad hanti magac iyo maamuusuu leeyahay madaxtinimo iyo waxyaabaa la halmaala inuu qofku hebel baa bartaa maray inay calooshu ka xanuunto inuu qaadan kari waayo taase xaasnimo le walaa taxaasadu walaa taba dee adduunku ina wada qaadaa soo moogid adduunkuu balaadhany adduunku ina wada qaadaya cidhiidhi inagumaha cadceedduna way inoo sinanta ya wayna soo wada gaadhaysa nicmada ilaahayna subxaanahu watacaala intaaba way kasii ballaahanta intaaba way kasii ballaahanta marka qofku hadduu ilaahay si xalaala wax u weydiisto oo dadaalkeeda uu sameeyo inuu ka badsada la arkay inuu la mid noqdo la arkay inuu ka hooseeya la arkay leannu arsaaqadda ilaahay baa subxaanahu watacala hore usii qoray marka qofku inuu niyadda gashado horta yaa wax bixiya ilaahay subxaanahu watacaala yuu wax siiyaa cidda uu doono marka adiga beddaa maxaa ku geliyey ilaahay baa cidduu abuurtay buu siiyey ilaahw maxaad u siisay dee su-aashiisa meesha ma taalo xaasnimona waa taaso waa inuu qofku afcaasha ilaahay iyo qeybta ilaahay qofku waa inuu qawado oo cidna u quuli waayo naftiisana wixii ilaahay u qoray waxaan ahayn inuu inuu inuu maarata la doono walaa tabaaqaduu haysnicina oo caloosha waxba ha isugu qabanina waxyaabahaynu soo tajasuska isdabagalka iyo in lasdan laysdaniyo iyo adduunka in lagu tartamo ayaa waxay keenaan tadaaburka iyo taxaasudka iyo tabaaqudka bimacnaa inuu qofku dadka mala beena inuu ka qaato inuu ceebahooda dabagalo iyo inay tartamaan saddex soo maha saddexdaasi waxay keenaan dadku inay kala jeestaan iyo inay isxaasidaan iyo inay isnacaan ay caloosha wax isugu qabtaan sidaasay culimada qaar ku macneeyeen saddexdaas hore ayaa waxay dhalinayaan saddexda dambe wa kunuu waxaa noqotaan cibaad allaahi ay yaa cibaad allah addoommaha ilaahayow ikhwaana walaalo ahaada inaa walaalo islaama ahaataan ayay intaas oo dhanba lixdaasba waxaa jebinaya oo burinaya walaaltinimadu dhab inay idinka ahaato dee walaalin iska wada nahay makaba laakiin dee walaalnimadeenna way dalooshaa waa nuqsaan baa ku jirta manbaa adduunyaa nuqsaamisay eeda kaloo qabiil baa nuqsaamiyey maaragtay xisaabo kale siyaasaad ayaa dalooliyey marka walaaltinimadii islaamka wax alla waxaa iska go-an yihin waxyaabaha iinta iyo nabarada ay reebto siyaasadda iyo murankeedu waxay ka go-an tahay walaaltinimada qabyeeladu tay reebta waxay ka go-an tahay walaaltinimada ma maalka iyo adduunka laysku laysku bacsade laysku nacaa waxay ka go-an tahay qofka walaaltinimadii islaamka marka maalin walba inbaa in baa laga shaxaadaya walaaltinimadii islaamka maalin walba inbaa usoo fadhiisanaysa o bar goosanaysa qabiilku baa in goosanaya dantaadii shaksiga ahayd baa in goosanaysa iyo damacaagii dabeetna way sii daciifaysaa way sii hagaasaysaa xadaanaa muusa ibnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad ibnu salma قال أخبرنا ثابت عن أنس قال وحيولي بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam la socdo gabadh haweenkiisa ka mida id mara bihi rajulun ayuu nin soo maray waa habeen gabadhu waa safiya nebigu calayhi salaatu wasalaam masaajidkuu cidkaafsanaa dabeetana way soo boqoto way u timi dabeetna rasuulka calayhi salaatu wasalaam dabaduu baxo wuu sii dhoweynayey waa safiya waa xaaskiisii dabeetna nin ansaarta ka mid a amba laba nin riwaayadda saxiixa muslim waxay tilmaamaysaa kale waxay tilmaamaysaa laba ansaari laba saxaabiyo ansaarta ka mid a ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam arkay rasuulka oo waana habeen madoodee ay meel sii wada socdaan gabadhii fadacaahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam dabeete nebigii baa ninkii u yeedhay faqaala wuxu uhi yaa fulaan hebelow ina haadihi gabadhan ila socotaa sawjatii fulaana waa gacladaydii hiblaayo muxuu ka cararaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ha inay khalad fahmaan qaala wuxuu yidhi saxaabigii man kuntu adunnu bihi falam akun adunnu bika cid kaleba aan maleeyo aan danniye rasuulka ilah daadiga kumaan danniyeen miyaan waalanahay buuri rasuulka ilaahow cid kaleba horta hay sii joogtay dee qofkaan danniyi lahaa adiga maaha adigu halkaa waad dhaaftay qaala wuxuu uhi ina shayطaana shayطaanku yajri min ibni aadama ibni aadamka waxa uu maraa majra dam halka dhiigu uu maro shayaankaasaa kuu dhex qaadayo markaba kun sawirbu ku daalacsiinaya xadiisku isana waa u sugan yahay inkastoo culamada qaar ay wahmi ku tilmaameen riwaayadan oo ay leeyihiin waxa sugan riwaayadda kale amba tibinta kale ee odhanaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam xaaskiisii safiya ayuu kaxeeyey dabeetna laba ansaari baa ku soo baxay dabeetna wuxuu hi way degdegeen markay rasuulka calayhi salaatu wasalaam arkeen ayay tallaabadii dheereen hoostay ka xadeen tallaabadii si hore ugu dhaafaan dabd rasuulku alayه الsalaaةu wasalaam wuxuu hi calىa rislikuma inahaa safiya waar istijiya waar qunyar iska socda meesha ceebi ma taalle waa safiya war waa safiya ee qunyar socda dabadna rasuulka ilah de miyaanu kumiyaanu ku danaynaa bay ku yidhahdeen wuxuu shaydaanku qofka wuxuu maraa halka haydaan halka dhiigga uu maro ayuu maraa meesha laba qodob oo waaweyn baa ku jira qodobka koobaad waxa weeyaan qofku hadduu maxalu tuhma hadduu soo istaago maxalu tuhma waxa weeyaan waa meel qofka la- laga shakiyi karo nin weyn haddaad tahay meelaha qaarkood lama maro dee siyaabaha qaarkoodna looma socdo ila waa lagaa shakeeyahay haddii meelaha qaar dee luuqluuqoo laalaaba aada martoo lagugu arko amba xilliyada qaarkood meelaha qaarkood aada marto oo qof saa walkaasi meelu hebel ahayn ha oo de haye waa sidee ayuu qofka odhanaya u yaraan wuu naxayaa qofkiioo wadaadkii meesha maxaa keenay ayaa la odhanaya marka taasi waa mid oo qofku meelaha tuhmada iyo gooraha tuhmada inaanu qofku isa soo istaagin haddaad halkaas soo istaagto hadhowta wax lagaa sheego dee naftaada eerso qofku waa ibni aadamoo de wuu shakeeya meel lagu yaqaano dad xumoo quri qurun inay joogaan waan wanaagsanayni oo cid kaleba aanay marin oo xilliga aanay joogjoogin haddii lagu arko adigoo fadhiya kursi lagu dhiga meeshii ya de waxaa la odhanayaa meeshani meeshiisii maahee maxaa meesha wadaad ka dhigay su-aashaas in la isweydiiye ayaaba mashkilada hadda qofku danbuu ka yeelan kara waa wax dhici kara waa wax dhici kara rasuulka calayhi salaatu wasalaam siduu tuhumkii u saaray wuxuu ku yidhi waa safiya haddiiba markaa ay dhacdo haddiiba markaa ay dhacdo oo meeshii lagugu arko oo aada istiraahdo meeshii dad baa si u dembaabi doona ha isqarsanin ee waxda war hebelo waa aniga oo meeshan waan maraayo ninkan baa walaalkayahoo kan baan u imi tusaale ahaan dheh yacni meeshii ka saar tuhumkii haddaad tuhunkii saari weydo adiga le waay wixii ku gaadha aday ku taalla aday ku taalla adaa qaba meeshii markaa daad dadka in la tuhun saaraa waa sharci qofku inaanu meelaha qaar marinna meelaha tuhunka inaanu marinina waa sharci waa rasuulki ilaahi calayhi salaatu wasalaam qofka la socotaa waa xaaskiisii meesha uu ka yimina waa masaajid cidda meel isha maraysaana waa asxaabtii hadda adugu eeg haddana rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaas oo dhan ma aaminin ee wuxuu ihi may shaydaanku wuxuu qofka odhan karaa ha rasuulku waxay meeshan gabadhan xilligan meesha la maryaa waa maxay ninaan beri saaxiib ahayn ayaa inan weyn oo ay uu adeer u yahay buu suuqa la soo mari jiray iyagoo gacanta is haystaa anigu waan aqaanaa walaalkii baa dhalay laakiin qofkaan aqoonin muxuu odhanaya oo dee show wadaadku xaggana waa show sidana waa way u yaqaanaa habeenkii haa suuquu tegaya way soo raacayaan way sheekaysanayaan gacanta is haystaan way wuu la fara ka ciyaarayaa garo oo khamiiskiina wuu xidhay iyo koofiyaddii de marka waa waa la yaabayaa waxaa la ohanaya dee masuuragal baa sheekhu masaajidkiina wuu imanayaa halkana baabacada iyo sacaabada ishaystaane marka waxay ahayd waa lala hadlay sheekh arrin suuragal maaho de waa walaasha dadku ina mumood waa waa inantan nadarka waa de dadku saa uma wada yaqaanaan dadku saa uma wada yaqaanaan inantaadii hadday tahay xaaskaaga hadday tahay dadku sida dhaqankooduna dhaqankeenna caadiga ah inanka ninka iyo inantiisu intay gacantiisa soo qabsaan suuqa miyay soo maraan dadkaa jafaafkaa baynu helayna adee halkaa mar buu odhanaya walaashiina waa caynkaas oo kale gabadhiisa iskaba dhaaf xaaskiisana hadalkeedaba daa wadaadkii iyo gabadhii oo gacanta is haystaa suuqa soo maray waa dhifiya naadir amba dee ninka weynaay maaratay wadaad uqora ma wadaadka waxaan uga jeedaa un kii maaha dee wadaadkii maaha waxaan ka hadlayaa waa dee ninkii weynaa baan ka hadlayaa un calaa taxaal marka taasi waa qodob horta waa inaan qofku meesh meelaha tuhmada leh iyo gooraha tuhmadana waa inaan socon qof haddii kale de waxbaa lagaa sheegay haddiiba ay dhacdana oo dan iyo duruufi meesha ay timaadana ha musin oo iscadee iscadee iscadee waxaa tidhahdaa waar meesha waxaas waxaasaan u marayaaye hawl kaloo ceebi meesha ma taalo haddii intaasi meesha ay ma weydo dee waa laga yaabaa inay wax fakadaan oo hoos lagu yaro nuuneeyo oo lagu yaro xanto oo xataa haddii lagugu soo dhici waayo waxaa laga yaabaa dee in hoos xataa qofka laftiisi haddaanu cidba ka odhan hebel martaa ku arkay isaga calooshiisa inay saa waxu mirtaan wuu dhaha niyo say waxaayeen talow wadaadku halkeebu marmarayay inuu dhaha rasuulka marka taas waata markaa daniga daniga xun mararka qaar waxa beeri kara qofka laftiisa qofka la daniyaya laftiisaa beeri kara xadiidka macnihiisu waa sidaa rasuulku wuxuu yihi waa safiya war waa xaas- xaaska iyo safiya culimmadu waxay idhaahdeen rasuulku wuxuu ka cabsooday inuu shaydaanku u sheego wax gaalnimo ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qaar ay waxa weeyaan inuu qofku aamino rasuulku calayhi salaatu wasalaam gabadh aan maxramkiisa ahayn inuu iska watuu meel kala socdo de waa gaalnimo oo rasuulka dee cirdigiisa in la taataabtaa waa meelaha lama taabtaanka wey waa lagu gaaloobaya markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga baqday waa raxiim buu ahaaye dadkii in fikir gaalnimo ahi inuu kusoo dhaco saas wey xadaثna yuusuf bnu yacquub qaala xadaثna yaxya bnu saciidi akhu cubayd cubaydin اlqurashi qaala xadaثna اlacmashu can abi waa'ilin can cabdillaahi qaala wuxu uhi maa yazaalu اlmasruuqu minhu yatadanna xataa yasiira acdama min asaariq wuxuu yihi cabdilaahi ibnu mascuud ee cabdillaahi ibnu cumar wuxuu yidhi maa yazaalu lmasruuqu ka laxaday maaragtay danni iyo male ma daynayo inuu wax maleeyo ka suuli maayo yatadannaa dheh xataa yasiira ilamaa iyo uu noqdo acdama mid ka dembi badan min asaariqi ka wax xaday yacni malihiisu yani qofbaa waxbaa laga xaday cid xaday ma yaqaano soxona yaa xaday too aartaas inuu hebelna waa kii meesha taagnaaye mala hebel baa xaday uu daniye kaasoo maaha waa dembi soo neemay wallahi kaasina waa suuragal waxaa kaloo suuragala hebelkii markii kuu soo galay inuu qaatay soo neemaya waa hebelna waa kii meesha yimaysna waxaa laga yaabaa shan qof inuu wada daniyaa suuragala ninkii tuugga ahaa hal qof buu dembi ka galay kana kana shan marka wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa qofka la xaday almasruuqu almasruuqu minhu ka la xaday inuu ka dembi weynaado kii wax xaday tuugaha ee suuragala uu dembaabo idhaah maya waa kan maya waa kan maya waa kan kii ag fadhiyey kii salaamay kii u soo galay kii gaadhiga la saaraa wax allo waxaas qof inuu daniyaa waas- way nagu dhacda way- in badan waa aragteen qofka hadduu shay waayo markaba wuxuu soo xaadirinayaa yaa kuu soo galay yaa kula joogay soo hebel iyo hebel iyo hebel intiiba uu daniyaya qof ha u kala buriyo oo ha u kala bad- ha u kala badiyo ha idhaha mala dee hebel baa number one ah oo aada u tuhunsan yahay hadduu noqon waayana ayaa kusoo xiga hebel baa kusoo xiga hadduu noqon waayana kan baa kusoo xiga dabeete waxaa laga yaabaa saddex qof afar qof shan qof meelahaas ka laga hadayna halkan bay ka keeneen soomaalidu ciyaar maaha soomaalidu waa arrimaha diinta ku saabsan ay ka sheekeeyaan ciyaar ciyaar kuma soo baxdo ciyaar ciyaar kuma soo baxdo ugu yaraan xadiis daciifay meelaha ka maqleen ayay ku dhejiyaan waa nooca waa xaqiiqa qofka dembiga galena waxaa laga yaabaa hal dembi inuu qaato kii laga galena waxaa laga yaabaa shan dembi ama lix dembi ama toban dembi inuu qaato suuragala maxaa keenay waa daniga waa dani waa waa malaha beenta ah xadaثna muسى بن إسmاعيل qال xadaثna حmاd بن سلمة qال أخبرna cبداللahi بن cثmaan بن عubayd اللah بن cبدالرحمن بن سمرة عن بiلاaل بن سعد الأشعري أna معaaوiyaةa katba إلى أbi الdرداء معaaوiya بن abi سfyاan ayaa wuxuu u qoray waraaq abudardاء saxaabigii la odhan jiray show meel buu uga shaqaynayey wuxuu yihi اktb ilaya فusaaqa dimشqa dimشq kuwooda fusaaqda isoo qor dadka daacada ilaahay ka baxay ii soo qor qaala wuxuu uhi maalii walifusaa maalii wa fusaaqu dimishqa oo aniga iyo fusaaqda dimishq maxaana kala galay Fus- faasiqa waa garanaysa waa qofka daacada ilaahay ka baxay dadka ahlu macaasiga ah wuxuu uhi aniga iyo nimankaa maxaana kala galay wa min ayna acrifuhum oo yaa igbaraya ila maba aqaanee seebaan u ogaadaa inuu qofku ahlu faasiq yahay muxuu u baahan yahay inaad dabagasho oo aada ogaato inuu fisqi iyo xumaan sameeye soo maaha dee walaa tajasasu soo maaha faqaala ibnuhu bilaal inankiisii bilaal abudardaa inankiisii bilaal baa wuxuu yidhi ana aktubuhum aabba iska dhaaf anaa garanaya anaa soo qorayey anaa usoo liis garaynaye iska daa fakatabahum waabuu soo qoray liiskii buu soo qoray qaala markuu u keenay liisku dee fasaaqdii lagu weydiinaya waa kan anaa kuu soo diyaariye dee mucaawiye u dir khaliifka ayaa wuxuu yidhi min ayna calimta xaggaad kasoo ogaatay yaa kuu sheegay inay kooli yihiin fusaaqdii xaggaad ka soo ogaatay maa carafta annahum fusaaq ilaa wa anta minhum inay fusaaq yihiin maad ogaateene adigaa faasiqa buu ku yidhi ka mid baa tahay dee xaggay xumaanta ku sameeyaan iyo inay xumaan sameeyaan yaa ku sheegay talabaad mid la geriya laba la geriya lihiiska dumay shaqo dhan baa soo qoraya fusaaqdiisa ya xaggaa ka keenta adaa ka mid a ibda binafsik buu ku yihi ibda binafsik markaa lihiiska adigu isgu horreysii ha bilaal ibna abidarda ugu horreysii dabeetna lihiiskii kala qor dabeetna mucaawiya u dil buu ku yihi shaqadina shaqadeedii maayo hadda macnaa fiiri dadka faasiqiintaa dad baa jira dee iska leexleex badan oo ilaahay subxaanahu watacaala xikmaddiisa ay ku dareertay hanuunka inay gees maraan kolba oo shaydaanku uu ka calan walleeyo dadka noocaasoo kale ahi ilaahay baa la xisaabtamaya ilaahay baa la xisaabtamaye hawl inaka inoo taalla maaha waxaa kuu muuqata kuwaa ceebtooda adna ceeb baad leeda ilaahw ceebteen ayaa tiriya caaw ilaahw caaw ceebteen ayaa tiriya qof kastoo inanka inaga mida ee towqarsanayo ee aan la ogeyn ee siday ilaahay isla yaqaanaan caaw ayaa tiriya laga dhammaan maayo ha ma qof aan dambaabin baa jira ma qof aan ceeb iyo xumaan lahayn baa jira haada huwa markaa kana ceebtiisa way yaro muuqata oo fadeexadiisi iyo ceebtiisa baa banaanka timi taadina way qarsoon tahay markaa weliga ayaa laha weliga ayaa laha qof kale ceebtiisa raacraacitaankeeda iyo dabagelkeeda iyo qaadqaadkeeda weligaa iska ilaali haddii kale wallaahi taaduna banaanka imanaysa taaduna banaanka imanaysa qofka qof muslim ceebtiisa banaanka keena ilaahay wuxuu ku abaaliyay isagana ceebtiisu xataa gurigiisa hoosta intuu ka xidho laambadda uu baktiisto hadduu xumaan sameeyo xumaantaasi banaanka inay timaado waana qadiyad mujarab ah waa qadiyad la tijaabiyey oo lasoo taabtay qofku hadduu ceebaha raaco ceebihiisuma la raacaa uun qaarun baa lagu salidaa waaru kaadi waaru kaadi sida qofka loo leeyahay u kaadin leeyahay midaanu iska filahayn oo hoosta uu soo gashanayo ciirtaadhamaa ceebtaa yaqaan maqasha uu isleeya kan isaga waxba ku yeeli maayo kiin baa bannaanka dhigdhigaaya ceebtaadii marka qofka waxaa la rabaa ceebtiisa inuu ku mashquulo ceebaha dadka kale muslimiintaana indhaha inuu ka laabto maxaa kaa galay adiga adigu malagii baa tahay adigu ma ilaahay xisaabinayay baa tahay janno iyo naarta ma adigaa iskale ilaahay baa iskale soo ilahay naxariis ma laha soo ilahay ma dhaafi karo soo ma soo hanuuni karo qofkani soo ma soo hanuuni karo beritoolo waxna iskama dayn karo soo ma weydaarin kartid adiguna haddii maanta taariku salaadu yahay uu muqayil yahay uu danseeg yahay uu sikiir yahay oo xumaan adduunyo dhamma ay isugu timaaddaad ku ceebayso ilaahay miyaanu awoodin isaga intuu masaajidka soo geliy adna in lagaa saaro waad beeraha gashadee inay suuragal ahayn waa la arkay boqol jeer baa la arkay markaa dadka ceebaha ay leeyihiin laguma caayo ee wuxun baa la eegaa ceebahaaga ceebahaagu hadday kuu muuqan waayaan oo ceebaha ibni aadamku ay kuu muuqdaan ceebahaaguna bannaankuunbay imanayaan wuxuu ihi saxaabigi ibda binafsika adigu naftaada ka bilow walam yursil biasmaa'ihim asmaadii mucaawiya uu soo weydiiyeyna ma dirin uu iska haystay shaqadiisii ma haddii shaqadiisii maaha dadka muslimiinta ceebahooda intuu soo qorqoro inuu faafiyo shaqadiisii maahee arrimaha muslimiinta ceebahoodana waa inu astool arrimahoodana waa inu ka shaqeeyo taasuu barasaa ku yahay dacaayadaasi meesha ma taallo dacaayadaasi meesha ma taallo ha qofkuba ha qofkuba haddii uu ceeb leeyahay qofka ceebtiisa laguma caayo ha waa looga naseexeeyaa ha waa looga naseexeeyaa qofka waa loo sheegaa waxaan waa dembi kani kuma wanaagsana waa talaa lagu leeyahy laakiin qofka laguma caayo qofka laguma caayo baabu xalqi aljaariyati walmar'ati zawjaha ninka ee addoontiisa iyo xaaskiisu amba gacaladiisu in ay madaxa u xiiri karaan ninkii de madaxayna uiran amba ay madaxa u xineeyaan xadaanaa muusa ibnu ismaaciil qaala xadaanii sukayn ibn cabdilcasiis ibnu qays can abiihi qaala wuxuu uhi dakhaltu waxaan u soo galay calaa cabdilaahi bni cumar cabdilaahi ibni cumar saxaabigii la odhan jiray wa jaariyatun iyadoo addoon uu leeyahay taxliqu canhu shacra timaa ay ka xirayso qaala wuxuu idhi annuuratu amba annawratun oo la akhri lakiin annuuratu baa saxa waa waxyaabahan caddaanka ah madaxa marka la marinayo lagu xiiro inta madaxa la mariyo dhoojaar yar inta madaxa la mariyo calcium iyo waxyaaba isku dhex jiro iyo amlaaxiya wax maada laga sameeye weeyaan madaxa intaba marka hore la mariyo ayaa lagu xira maatan garhka garhkaa dadka qaar ku xirtaan malacado inta la mariyo dib loogu xiro turiqu waxay dibcisaa way jilcisaa aljilda jiidhka jilcisa markaa qofku gaalaan timis haday adag yihiin oo kale intuu baashaa mariyo ayaa lagu xiraa markaa ma dareemayo waa daciif aarkani aar daciifa weeye laakiin macnihiisu waa saxoo qofka addoontiisa iyo inantiisa iyo walaashii iyo edadii iyo xaaskiisa iyo inantu adeerka u yahayba de way u xiri karaan madaxa leanna waa maxramkiisi wey maxramkiisi markaa ceebi kuma jirta halkaa baabu natfi libti waynu soo marray sugoo xadiis ku jira qofku tim tim de tim timo badan baa layna faray inaynu iska daahirino aynu iska nadiifino waxaa ka mid a timaha kilkilada ku yaalla lama xeere ah waxa weeyaan waa waa waa la rifaa xadaثna yaحya ibn ibn ibn غaزcة qala xadaثna ibrahim بن sacd can ibn شihaab can sacيid ibn الmusayiب can abi hurayraةa radيa الlahu taعalى canhu can الnabiyi salى اllahu عalayhi waslama qaala wuxuu yihi xadiiskan hore u soo sheegnay alfiطraةu hamsun islaamnimadu amba fitrada qofka wanaagga ilaahay uu ku abuuray shan weeye alkhitaanu isxalaalaynta wاlاstixdaadu timaa hoose inuu iska xiro ونطف الإبط tiمaha kilkiladana inuu rifo وqaص الشhaaribi shaarubaha inuu gaabiyo inuu xiro maha وتaqliim الأضاaفiri cidyahana inuu iska guro cidyaha inuu iska jaro iska guro intaasba waxay ka mid tahay fitrada yani dhaqanka wanaagsan ee xataa qofku aanu u baahnayn inay diini amarto dadka qaar ba waxay aaminsan yihiin qofku wuxuu ku qurux badan yahay sida ilahay ku abuuray timahayga mid qudha xiiri maayo ha isla wada baxdo cidyahaygu ha iska baxaan waxsaa xalaalays ma jiro haddii ay fool xun tahay ilahay muxuu igu abuuray buu kuleeyahy hadday fool xun tahay ilaahay muxuu igu abuuray calaykum asalaam waraxmat ullah marka laakiin saa saxda waxa weeyaan waa waxyaaba qofka saaran weeye waxyaaba ay tahay qofku inuu sameeya xataa haddii uu gaal aha wayna ka sheega inuu soo muslimo oo diinta uu soo galo waanu xalaalaysnayn waa inuu isxalaaleeyo xadaanaa musadad قال xdثna يزيد بن زريع qال xdثna cبدالرحمن بن إسحاq qال xdثnي سعيد بن أbي سعيد المqبري عن أbي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس شن من الفطرة فiطرaday ka midta waa kii imika oo kale alفaadu ba isla weydaarsana way saa raacinaya alkhitaaن isxalaalaynta وxalq الcaanati timaa hoosoo la xiiro وتaqliim الأضاaفiri cidyahoo la iska guro وnaطف الضبci الضبع waa isla un taa lafteeda in la rifo timaha dabci la ydhaha marka alibduna waa meesha dabciguna waa timaha waqasu shaaribi shaarubaha oo la gaabiyo xadaثna cabdالعaزيز qال xadaثnii maliك عan سacيid بn abi سacيidi المqبri عan abihi عan abi هurayرaةa radي الlahu taعalى canه خمس min الفطرة تaqliim الأضاaفiri وqasu الشhaaribi وnaطف الإbطi وxalq الcaanati واlkhitaaن saddexda xadiis waa isku macne isweydaar yar baa ku jira ruwaadiisuna way yaro kala duwan yihiin sanadkiisuna uu kala xoog badan yahay laakiin macnuhu uu soo imanaya baabu xusnu اlcahdi wuxuu baabu yahay xusnu اlcahdi xusnu lcahdigu af soomaaliga waxa weeye waa qof waa abaalcelinta waxaa la dhaha abaalcelinta inuu qofku ciddii abaalka u gashay inuu abaalka u hayo wanaagii alcahdu wixii laisla ogaa wixii laisla ogaayo wanaagsanaa qofku waa inuu xasuusnaado marka xusnu lcahdi isku macnay ha kala qaadin ya waxaa tidhahda markaa waa abaalka qofku abaalka abaalka inuu gudo xadaثna abu caaصim can jacfar ibn yaحya ibn hawban qaala xadaثanii cmaaraةa ibn hawban qaala xadaثanii abu طufayl qaala wuxuu hi ra'aytu الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam nebiga ayaan arkay oo yaqsimu qaybinaya laxman hilib ku qaybinaya biاljiciraana meesha jiciraana la dhaho waa duulaankii daa'if markii laga soo noqday wayna keenayay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam halkaasuu degay isagoo bartaa ku maarata ku qaybinaya hilib wa ana yowmaidin ghulaam haddaan ahay abutafiil xilligaas anigu wiil yaroo kuraya baan ahaa ghulaam waa kuray kuray baan ahaa axmilu cudwa albaciir in hilib oo xoogaan leeg oo awr laga soo jaray baan gacanta ku hayaa faatathu nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u timi imra'atun gabadh baa u timi fabasada laha ridaa'ahu dabeetana wuxuu u dhigay say ugu fadhiisato go'isii go'i u huwanaa intuu soo dejiyey ayuu u dhigay ixtiraam aawadii qultu waxaan ku ihi man haadihi gabadhani waa ayo rasuulka ilah gabadhaas san u karaamaynaysaa san u ixtiraamaysaa waa tuma qaala wuxuu ihi haadihi qaala wuxuu ihi markaa rasuulka kuma odhan qof kale ayuu ku yidhi oo meesha jooga ninka gabadha rasuulka uu maaragtay karaamaynaya waa ayo haadihi ummuhu alatii ardacathu waa hooyadiisii nuujisay ee naaska waa xaliimatu sacdiya xaliimatu sacdiya oo weynaato gabadh weyn ah ayaa markaa meesha maraysa aharku sidan waa ku daciif laakiin riwaayaad kale ayaa jira oo noocan oo kale ah oo tilmaamaya rasuulka alayh isalaatu wasalaam gabadhaasi markay timaado inuu u kici jiray uu ka hortegi jiray uu soo dhoweyn jiray iyada iyo umu ayman gabadhii la odhan jiray marka waa abaal gabadhaas maadaama ay xilli hayn jirtay ay soo korisay qayb ka mida noloshiisa naaskeeda uu jaqay dee abaalka rasuulka calayh isalaatu wasalaam uu haya waxaa ka saxiixsan oo macruuf oo la isla wada yaqaanaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam waagii dacwaddu bilowga ay ahayd markii ay ku badatay dhibaatadii quraysh ee uu raaf riixi waayey waa kii isaga baxay ee daa'if tegey daa'ifna waa tii dhibaatadu ka soo qabsatay waa kii soo laabtay dhaqan baa jira waagaas qofku haddii uu ka baxo dalkiisa oo uu naco oo xilligan jasiiratulcarab dhaqankaasi ayaa yaaleen hadduu ka baxo uu ka tago dabeetana uu dub ugu soo laabto ma soo geli karo mamnuuc wey so marka horeba maadicin ma soo geli magan mooyaane dabadeedna markii rasuulku uu ka soo noqon agee muxuu sameeyaa makana wuu ka tegey daa'ifna waa laga soo eriyey xageebuu tagaa makuu iskaga soo laabto dabeete banaanku rasuulka calayhi isalaatu wasalaam fadhiistay wuxuu soo geli kari leeyahay gurigiisii maka dabeetana quraysh way ka warhaysaa jubayr ibnu mucim ayaa maqlay jubayr ibnu mucim ayaa wuxuu maqlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam banaanka inuu fadhiyo oo maka loo diidey isaga iyo labaatan wiiloo badhna uu dhalay badhna adeeruu yahay buu kaxaystay sudhina marya soo qaata hubkiina nabiga calayhi salaatu wasalaam banaanka ugu bahay wuxuu ku yihi anaa ku magan gelinaya cidi kuma taaban kartee soo gal maka rasuulku magan buu ku soo galay magaaladiisi iyo gurigiisi magan ayuu ku soo galay markii dee xoogaa la sugay markaa faraha laga qaado waxa weeyaan lama taaban jubayr ibnu mucim waa dhintay ya waa dhintay dagaalkii waxaa dhacay beder ayaa dhacay intii dagaalka beder aanu dhicin baa ninkan odagana uu geeriyoodo u dhinto toddobaatan nin oo quraysh ka mid a waa ti lasoo qabtay toddobaatanna waa ti la dilay toddobaatan kintu soo eeg baa wuxuu ihi hadduu maanta jubayr uu noolaan lahaa uu igala hadli lahaa uu i weydiisan lahaa nimanka inaan sii daayo waan sii dayn lahaa muxuu uga jeedaa waa maalintaas abaalkeedii maalintii hore ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam maganta ku soo geliyey abaalkaasuu gudaya hadduu maanta noolaan lahaa xataa isagoo kaafira hadduu noolaan lahaa uu i odhan lahaa maxamedoo nimankaasna maanta waan kaa qabsaday ii sii daa waan raacin lahaa buuri xabad kamaan reebeen marka abaalku waa sidaas yani abaalka in la hayo oo qofku cidda wanaag u samaysa wanaaggii qofku inaanu inkirin waa dabeecad aada u liidata qofka dee maaragtay kariimkana ixsaanku wuu xidhaa wuu dabraa qofka la'iimka ee liitana ixsaanka wuu iska ilaawaa iyo samafalka wuu iska ilaawaa waxba kama soo qaado ee xaaladda maalintaa taaganuun ayuunba qofkaasi eegaa baab almacrifa baabun almacrifa dadku inay isyaqaan is aqoontu inay wax tarto islaamuu ayayda waxaan ka bartay mahmaa ama ducaawanaysa ilaahu indhagarad hanoo waayin indhagarad bimaanaa cidna garata hanoo waayin qofka hadduu uu tago islaamuhu saa idhaa soo maha anuu ayaydii baan allah yarxamo way dhimatay aan ka maqla ha ha haddii qofku uu qurbo tago oo aada socoto cid aad islaantaanba aaweydaan waxaad ku farxaysaa qofaad beri hargeysa isku aragteen wallahi kaas kaanama qofaad saaxiib tihiinoo maaragtay ceesho milaxaatiin baa sheekaysanaysaa isna waa caynkaas oo kale ma kalena maaha waa macrifadu xadaثana abu nucaym qaala xadaثana yunus can abi isxaaqin cala اlmuhira ibn shucba qaala rajulu nin baa wuxuu yihi aslaxa allahu اlamiira waa ducadii amba waa inay iska halhaysahaayo dadka madaxda ah hadalka laga horeysin jiray aslaxa allahu alamiir ilaahay amiirka ha wanaajiyo ina aadinaka ninka albaabka kuu fadhiya ee ogolaanshiyaha qaabilsan bimaa ninka albaabka amiirka fadhiya ee cidda loo sii deynayo iyo cidda laga celinayo qaabilsani yacrifu rijaalan dadkan ku doonaya qaar ka mida bay isyaqaanaan fa yu'hiruhum bilidni dabeeta wuxuu u doorbidaa ogolaanshiyaha annagoo taagtaagan meeshii ayaa waxaa imanaya qofka isyaqaanaan haa hebel salaamu calaykum hore u soco buu odhanaya dee laynka soo gelin maaye buu ku leeyahy kayuugii gelin maaye dee garashuu kusii deynaya garashuu kusii deynaya arrinkaas in badan buu dhacaa qaala wuxuu ihi cadarahu allah ilaahay cudurdaar ha u sameeye kaa yani ilahay ilahay dembigaa ha ka dhaafo sababtu waa maxay ina almacrifata is-aqoontu latanfacu cinda alkalbi alcaquuri wa cinda aljamali الsa'uuli iska daa ibni aadamka xataa waxay wax tartaa ayga dadcunka ah iyo awrka dadcunka ah xataa cidda ay yaqaanaan ma cunaan buu ku leeyahy muxuu daynayaa waa macrifo way isyaqaanaan markaa macrifadu waxbay tartaa buu leeya ninkaasi la yaab male cadarahu llah ninkaasi la yaab male ilaahay cudurdaar haw sameeye kaasi ilaahay isdhaafinta u isdhaafiyey ilaahay haw dhaafo sababtu waxay tahay dee macrifadii iyo is-aqoontii saamaynteeday leeda iska daaya bini aadamka waxay saamaysaa alkalbu alcaquur ayga dadka boqonaha jara waa cinda aljamal awrka alsa'uuli dadcunka ah awrka dadcunka ah mararka qaar dadka qaar qof uu yaqaano markuu ku soo aado qofkii deekaxayn jiray qofkii wax siin jiray qofkii aroorin jiray qofkii milixda udhigi jiray wuu iska daynaya mararka qaarkood muxuu u daynaya waa macrifa iyo aqoon u leeyahay markaa dee wuxuu leeyahay ibni aadamka iska dhaafe dee xataa xayawaankiiba baasha wax taraysa markaa ninkan u cudurdaara buu u cudurdaar arrinkaas hadduu yimaado oo mar iyo laba ay ka baxsato iska daayo waa caadiya baabu lacib asibyaani biljaws inay ubadku inay ku ciyaaraan aljawsku waxa weeyaan anuu baadiye waan ku aqaana magaciisu iga lumayeen waxa weeyaan toloma unun baa laodhan jiray bahal weyn qolof adag buu leeyahay sida kubaddoo kalena wuu samaysay wuu buurbuurayn unuunkii soo maaha waa kaa kaasoo ka taqriiban waa waa midho noocaasoo kale u samaysan oo marka laga dhex saaro waxyaabihii ku jiray qoloftu way iska sii jirtaa horena uma jabto laakiin ununku waa waa daciifte ununku ma ka yar ahayn war mid weyn sheego kubadda la eg saa u weyn oo badana maaha anuu berigan reer baadiyaha waan garanaya lakin magaciis baan laho sida xabxabkuus haa waa yaro weyn oo ballaadhan ha mid noocaasaa jira magaciis waan laho idinkuna magaciis waan lahowda ya ha marka wuu yaro weyn yahay markaa sida kubadoo kale wey saasuu buuran inay ku ciyaaraan kaasa jawska la ydha marka kaasu uu egyahayn laakiin waa yani suuraddiisu waxa weya waa waa midho balbalaahan buuran oo sida kubadda u samaysan marka waxaa laga daadiya inta la qalajiya waxaa laga daadiya waxyaabaha ka hoos jira dabeet waa lagu ciyaaraa ciyaalku inay ku ciyaari karaan xadaثana muسى بن ismaaعiil qaala xadaثana abu cawaanata can mugiira can ibrahim qaala wuxuu uhi kaana aصxaabuna a ibrahim الnakhaci kaana asxaabuna ardaydaya haddaan raggaan isku ardayda ahayn ee asxaabteedaha waxay ahaayeen yurakhisuuna lanaa fi اllacibi kulliha wax kasta inaanu ku ciyaaro hayra alkilaabi ayda mooyaane ayda inaanu la loollo aanu la ciyaaro tanna looma ogolayn laakiin waxyaabaha kale lagu ciyaaro oo dhan waa waa naloo ogolaan jiray qaala abu cabdillaahi yacni lisubyaani ciyaalka markaanu ahayn bay wajira markaanu ciyaalka ahayn inaanu ku ciyaaro wax walba inaanu ku ciyaaro oo aanu inaanu ku isbaacsanno oo inaanu cadaloollo oo inaanu isiriyanno oo inaanu bahashaa ku ciyaaro waa naloo ogolaan jiray laakiin ayduun baa maaragta aan naloo ogolayn xadaanaa muusa qamkadeda way soo gudagelaysaa aljaws inay ku ciyaaraanna way soo gudagelaysaa waxyaabaha aan loo diidin bay ku jirtaa xadaanaa muusa qaala xadaana cabdilcaziz qaala xadaanii shaykhu min ahli اlkhayri yukanna abaa cuqba sheekh iska ahlu khayrahoo abuu cuqba la yidhaahdo ayaa ii warramay yaa ogol dee warka noocaas sheekha sheekh magaciisa ku yahay aafada kuwa dhacdayba warkan soo socdaa ninkaasaa la garan waayo wax ka soo qaad malo daciif u noqday marartu maca ibni cumara maratan biariiq cabdilaahi ibni cumar baan mar anoo la socda ayaa waxaanu soo maray jidka fa mara wuxuu soo maray bigulmatin min alxabash ubad yar yar oo xabashi ah madow yacni ah suudaan bay ahaayeen ma soomaali bay ahaayeen ma oromay ahaayeen yaa yaqaana xabashka waxaa la deegaankeena inanu degannahay oo dhan dadkii deganaa soomaalida suudaanta ka soo rog eritrea etoobiya oo dhan kenya meeshaa dadkii deganaa ee ardulxabashda isku odhan jiray waayahay fara'aahum wuxuu arkay yalcabuuna iyagoo ciyaaraya faakhraja dirhamayni dabeete laba dirham buu soo saaro faacdaahum wuu siiyey marka ciyaalka marka meelaha marayaan in laga farxiyaa way fiicanta wax la iska siiyo mararka qaar soo martay kubad xun ku ciyaaraya oo rifantay xabadu isaga soo yaro iibiyo sii farxadda ka dhacda waad yaabaysa bal tijaabiye adinku anigu waan tijaabiyey sabar sameeya intaad kaxayso waxaad tiraa tan iska daayo tan ku ciyaara weligaa ku ilaawi maayaan ciyaalkuna waaba intaasba ibni aadamka qalbigiisa waxyaabaha lagu hanta waxaa ka mid a ixsaanka iyo samafalka ayaa ka mid a inaad qofka wax u qabato hadda ciyaal ciyaalnimo waa la soo wada mare waa la garanayaayo qofkii inaga weynaa ee markii aynu yareen in xanaanayn jiray si hoose waxay noo siin jiray dadka way nooga calaamadsan in lamaa yaa maanta hadda muxuu ku siin jiray waayo xabad yaro nacnaca dee anigu berigaa shilmaad yarar baa la qaadan jiray maarata shilin iyo iyo wixii la mida iyo shan shilin iyo ma dadkii na siin jiray waa amba jaarka ahaa amba qaraabadii ehelka ahaa waad garanaysaa ma ilaaweysid marka wuxuu sameeyey laba dirham buu siiyey asalku waa daciif asalku waa daciif laakiin in xabashidu amba dhalinyaro xabashi ay deganaayeen iyo inay ciyaari jireen oo madiine ay joogeen dee xadiis saxiixa baa ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu soo maray mar xilli iid laga yimi iyagoo ciyaaraya dabeeta caaisha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay la socotay dabeeta rasuulka inta dhabarkiisa istaagtay halka garabkiisa ay ka daawanaysay ciyaartooda markaa way dhacdaa labada dirham uu soo saaraynaa meel kale ku qorantay maalan laakiin dee abiicatan wax diidayaa ma jiraan inaad ciyaar halkaa joogo aad lacag siiso وحديد يا مجرى حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان وحها يسرب إلي قال مد إيسو دسية إيسو درسي هوسي صواحبي يلعبن باللعب هبلان صاحب كان عائشة له هبلها يرى صاحب كان هاي ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam si hoose igu soo diri jiray si ay la soo ciyaaraan albanaat sigaar sawaaxibi waxaa looga jeedaa albanaat sigaar hablaha yaryar dee caaisha ina yar bay ahayd oo dee koob iyo toban jir labiyo toban jir saddex toban jir meelahaasay ahayd marka waxaa leedahay carruurta hablaha yarra dee ila midka ah inay ila ciyaaraan iyo maaweeliyaan rasuulku si hoose ayuu igu soo diri jiray marka hadday dhacdo nin weynoo dee inankoo kale ah haddiiba ay dhacdo dee ina yaru guursado dee inay hablihii ay isku daada ahaayeen inay la ciyaaraan iyo inay sheekaystaan ee sheeko wadaag yeeshaan ay guriga ugu yimaadaan dee yaanu diidin gurigan maxaa ka obsheenaya maka hebeen orba ka qayranaya yaan odhan rasuulka alay sla isagaaba u keeni jirayba caaisha radia allahu tacaala canha isagaaba u keeni jiray si ula ciyaaraan ay isu maaweeliyaan ceebna maaha qofkuna had iyo jeer dadka isku da-da yihiin ee dee isfahmayaan soo maha ahay باب ذبح الحمام حمامك إلا قورعه حديث كاثر وصو شيخنا حدثنا شهاب ابن معمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وحوري رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع يتبع حمامة وحو أركينين راع راع يولا صعود دب أردية حمام يعني كعيارية قال وحوري شيطان yatbacu shaydaanatan waa shaydaan shayddaamo daba ordaya marka culimadu waxay dhahan waxaa laga yaabaa inay dhaafisay salaaddii xilligeedii inay dhaafisay baa laga yaabaa oo salaaddii uu ku seegay amba waajibaad kale uu ku seegay daba socsocodkaas iyo daba iska daba orodkaa amba rabaynta in loo rabaynayey in hadhowta khamaar lagu ciyaaro markaa shaydaan shayddaamad la socda weeyi marka halkaa maxaa ka soo baxaya waxaa ka soo bixi kara marka haddii la ogaaday inay waxyeelaynayso dee in laga gowraco oo laga dili karo xadaثana muسى بن ismaaعiil qaala xadaثana yuسuf بن cabdta qaala xadaثana الxasn qaala wuxuu uhi kaana cثmaan cثmaan بn cafan radia الlahu taعalى canhu wuxuu ahaa laa ykطbu jumcaة jimce mid aan khudbadayn ilaa amara biqatli اlkilaabi wa dabxi اlxamaami ayda in la laayo xayawaankana in la gowraco ayuu fali jiray xamaamka in la gowraco marka yani xilliga aydu ay bataan oo kale wala laaya dee boramaan arkayo marka dowladda xataa intay ciidama dirtooba gowda laga saara jabuutina marka qaar bay ka dhacda xamaamkana waa sidaan hore u sheegnayoo dhaqan horo dee jaahiliyoo jiray oo dadka qaar aanay ka tegin baa jiro in xamaamka ay haystaan ay rabeeyaan ay ku khamaaraan in la duuliyo keebaa maaragtay inta la tababaro isla rogitaankeeda iyo qalame rogodkeedu keebuu fiican yahay teebaa dheeraysa lakiin xamaamka haddii loo haysto inay dee kuu rabaysnaataad wax iska siiso oo guriga iska joogto amaba laga yaabo inay wax u dirato oo mararka qaar ay wax kuu soo qabato oo ay kuu soo sahamiso xayawaanka oo kale haddii garanayso wax dhibaato ay kuma jiraan xadaثana muسى qala xadaثana mubaarak can الxasan qaala samictu cثmaana yaamuru fii khudbatihi biqatli اlkilaabi wa dabxi اlxamaami waxaan maqlay cثmaan ibna cafaan oo khudbadiisa amraya aydana in la laayo xamaamkana in la gowraco baabun man kaanat lahu xaajaة fahuwa axaqu an yadhaba bihi qofka danlihi dantiisu meeshay taalla inuu tagaa isaga ayay u taallaa isaga taasaa mudan in loola yimaado maahe qofku danta meeshuu ku leeyahay waa inuu isagu tagaa oo u doontaa xadaثna mحamed qaal wuxuu hi akhbarana cabdاللahi qaala xadaثna yaحya بن أyuب qaala xadaثanii caqiil بن khaalidi أna سacيid بن sulayman iبn زayd بن haaبit xadaثahu wuxuu u sheegay saciid can abihi aabihii waxa uu ka sheegay sulaymaan can jadihi wuxuu ka sheegay awowgii zayd ibnu haabit ana cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhuma inuu cumar jaaa u yimi yastaadinu calayhi yowman isagoo doonaya guriga inuu soo galo albaabkuu soo galeecay buu ujeeda idan buu weydiistay guriga wuxuu yimi zayd ibnu haabit faadina lahu dabeeta wuu ogolay zayd wuxuu ihi soo gal waa kuma salaamu calaykum calaykum asalaam waa kuma waa cumar soo gal faadina lahu wara'suhu fii yadi fii yadi jaariyatin lahu turajilhu isagoo madaxana ay gacanta ku hayso addoon uu leeyahayo ay u feedhayso fa nazaca ra'sahu dabeeta madaxiibuu gabadha ka soo qaada oo uu ka joojiyey yacni feedhitaankii fa qaala lahu cumar cumar baa wuxu uhi dachaa iska daa turajiluka hara kuu feedhee waa iska caadiye dhibaata kuma jirteen dhammayso feedhashadaada fa qaala wuxu uhi yaa amiira almu'miniin cumar buu la hadlayaa low arsalta ilaya haddaad ii soo cid diri lahayd ji'tuka anaaba ku iman lahaa maxaa ku soo lugooyey buuti nin weyn baa tahay adugu kii loo tegi lahaa baa tahaye haddaad cid ii soo diri lahayd anaaba ku iman lahaa maad cid ii soo dirtid fa qaala cumar wuxuu ihi innama alxaajatu lii danta anigaa lahaa danta dantaan u socdo anigaa lahaa adiga kumaan danaynaynin dan aan leeyahay baan u socdaa macnaha haddii danta anigu aan leeyahayna waa inaan raadsadaa karamka iyo insaannimaday ka mid tahay qofku danta uu leeyahy isagoo inu soo qabso hebelo waxaa i soo dadka qaar baad arkaysaa mararka qaar qofka muu diranaya waxaa i soo samee waxaan kale i soo samee waxaan kale i soo samee qof isaga oo kalaa buu dirdiranaya fii bacd alaxyaan dadka qaar waxay ka xishoon jireen salafka qaarkood ubadkooda inay dirsadaan ubadkooda inay dirsadaan aabba waxaa ii soo qabo markuu mar diro mar labaaduu diro mar saddexaadka wuxuu nin odayga lahaa diritaan badana haddana waxaa taafka odhan calooshu ku odhanaya marka insaan looma baahdo waxaad soo qabsan kari weyda mooyaane insaan waxba ha u baahanin yaro kac soo qabso haddana kacoo soo qabso laa yaxuku mila dufrika cididaada oo kale cididaad cididaada siday kuugu xoqayso ciddi kale kuuguma xoqaysa hebelo ii xoq maya xaggan xaggan maya xaggan kor u qaad maya xaggan baad odhanaysaa moogta laakiin gacantaadu way abbaaraysaa meesha waa yacni maamaada afcaad soomaaliga ay tidhaahda ee saacabadada biyo laga gadhargaanaa waxay waa la macne oo waxaan laa yaxuku mila dufrika baa la macnaa markaa dirdirashadu waa laga fiican yahy qofka hadduu baahi leeyahay isagu w inama alxaajatu lii cumar wuxuu hi baahida iyo danta anigaa lahaa markaa danta waynaan soo doontaa ii kaale hebelow ma u tagtay ha nin aryar baan kaa doonayo arinka no maxaad isku dartay inaad waxna ka doonayso una yeedhay dee markaa halkaa karamka iyo shaksiyadda qofka halkaa dhaawac baa ku jira ka dhiganta baabu tanahucun wa huwa maca alqawmi qofka isagoo dadka la jooga candhuuf inuu tufo sidee buu ka yeelaya yani waa waxyaabadii iska adabiyaadka maaha maanta xaaraan iyo xalaal tan lafteedu imika xaaraan iyo xalaal may tan kuu sheegaya imika qofku dantiisa inuu tagaa waa xaaraan iyo waa xalaal malihina waxaanu leenahay waa waxyaabaha ku wanaagsan anshaxaya akhlaaqda tanna waa la mid xadaثana muusa can xamaad ibnu salamata qaala wuxuu hi akhbarana haabitu can cabdiraxmaan ibnu cabaas alqurashi can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu hi idaa tanakaca qofku hadduu ku candhuufsado bayna yaday اlqowm falyuwaari bikafihi gacantiisa ku qariyo haddii aanu haysan wuxuu ku tufo xataa taqaca nakhaacatuhu amba falyuwaari haku asturo bikafihi kafkiisa xataa taqaca intay ku dhacaysa nakhaacatuhu candhuuftiisu ila ardi dhulka sidaa inta dadka tidhaahdo qari yacni intay dhulka ay gaadhayso yaan la arkin waidaa saama qofku haddii uu sooman yahayna soon sunna hadduu sooman yahayna falyaddahin qofku ha soo dhaashto xataa laa yuraa calayhi si aan looga arag aharu sawmi raadkii soonka haddaad sooman tahay adoo jaynafay meesha ha imanin waa raadkii ilgo-i uu kaa muuqdo dadka qaar baabadiisa soo waa maxay waa isniintii moogtay markaa wuu dibnaha ayuu soo qalajinayaayo xataa dibnihii qoy si loo idhaa hibil maanta isniintii uu soomay amba khamiistii buu soomay cibaadaadka waa la iska qariya cibaadaadka aad samayso lama sheeg sheego lamana muujiyo markaa si aanay dadku aanay kuu odhan waad sooman tahay maxaad samaynba sooba dhaashaba dad suuliya gasho soo dhaasho adigoo dhalaalaya cidna ka odhan maysa ninkan dhalaalaya wuu soomay waa laba isdiidan sooma markaa qarsay ka dhigan tahay baabun idaa xadata arajulu alqowma laa yuqbalu laa yuqbilu calaa waaxidin qofku dad hadduu la hadlayo u warramayo u sheegayo yaanu hal meeloo qura yaanu ka haysan marna qofku dadka indhaha hawda deeqsiiyo حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن حبيب بن أبي ثابت قال وحيري كانوا وحي أهايين يحبون سلف كيبو كاضية أصحابتي تابعينتي قارهان كانوا وحي أهايين يحبون قارتعل إذا حدث الرجل قفك مركو شاكين أيو ألا يقبل على الرجل الواحد هل أن أقول وجهنا نسين كسوقات ولكن لا يعمهم له سرعسوه ولكن لا يعمهم لكن caam ha ka dhigo maarata dadka oo dhan hawda gaadhsiiya arag ka soo qaad qofku wuxuu la hadlayaa meel baa la fadhiyaa saddex afar bay ku wada fadhiyaan amba saddex bay ku wada fadhiyan mid baa sheekaynaya hadduu midun saasun eego kaa sheekadii uu la wado ay isla qabqabtaan uu midna uu halkaa fadhiyo qofkaasi muxuu dareemaya qof aan dan laga lahayn buu isu qaadanaya waxoogaa qof la yaraa laga maarmay oo majliskaan qayb ka ahayn oo sheekada waxba aan laga siinahayn ile hadal maxaa la dhaha hadal maxaa la wadaagaa yani waa un kana inuu ka aamuso kana uu yidhaahdo kana uu dhegeysto marka haddaad mid un kaga dhigin haddaad waxay ka dhigan tahay aniga ii sheekeyn may side dee qofku marka wuu caajisaya uu yarnaya jabaya uu kacay sida caadiga markaa waxa ku yidhi xaaraan iyo xalaal maahee akhlaaqda wanaagsan waxay odhanaysaa qofku liyacummahum waxa weeyaan ha ha wada deeqsiiyo caam ha ka wada dhigo kana ha la hadlo kana ha la hadlo وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم